waxaan wadnay abaabul aan inta badan xoog ku saarayna sidii culayska loogu dejin lahaa waddada xidhiirisa muqdisho iyo jowhar sidoo kale area ama deegaanada hoos yimaada guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle waayihii dambe aan ka qeylinayna inay nimankan nabadiidka ah ay culayskooda ay soo saareen taasoo yacni fududeysay weeraradii ka socday cadow lagula beegsanayay deegaanka andariskanaan dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose maadaama shabeellada hoose culeys ciidan laga soo saaray ayay nimankii usoo jabeen shabeellaha dhexe taa marka ayadoo laga jawaabaya labadii maalin ugu dambeysay waxaa weerar lagula ekeeyey deegaanada ay cadowga ay joogeen oo deegaanka ugu weynaa basro iyo duulooyinka hoos yimaado marka ciidanka dowladda iyo ciidanka maamulka ayaa gacanta ku ahaa basre iyo eridaas labadii habeena lasoo dhaafeen ciidanka dowladda ayaa halkaasi ku sugan waana rajaynaynaa hadduu ilaa yaraaday mustaqbalka siday gacanta usoo gashay inay ahaadeen deegaanadaas waxyaabaha keenay dabcan xilli doorashaa la galayaa dad badan oo oo yacni daneynayo inay mustaqbalka kuraas qabsadaan iyo dad raba inay codbixiyaal ah ayaa deegaanadaas imaanaya maadaama heer federaal iyo heer dowlad goboleedba doorashooyinka ay soo galeen ay noo tahay xilli doorasho waxaan marka rabnaa inaan culeyska amni aan ka yareyno magaalooyinka doorashooyinka ay ka dhacayaan nimanka cadowgaana inta badan taatikadooda waxay isticmaalaan marka dadka shacabka ah ama xiliyada ay dadka shacabka ah isugu yimaadaan goobaha inay la beegsadaan qaraxyo iyo weeraro marka taasee u dhicinna waxaan rabnaa inaan aan ka fududeyno deegaanada ay ka dhacayaan doorashooyinka culeyska amni darre ee kasoo wajahay nimankaas cadowga ah marka obrethonkan wuxuu daba joogaa obrethonka hadda aan kuu sheegay ee deegaanada kaloodiriskana ka socdo oo lagu afjarayo guud ahaan dalka loogu afjarayo nimanka cadowga ah